sidaad ogtahay waxaa maalintii maanta ahaa dhacay dagaal aada iyo aad ay ugu jabeen ciidamada reer puntland si aad la socotidba saakii dagaalkaani abaara waxay soo qaadeen nuskiisa waxayna kusoo qaadeen falisiyada ciidamada ciidamada galmudug hase ahaatee waxaa meesha ka dhacay khasaaro aan inaga caadi ahayn naf iyo maala loogana qabtay baabuur iyo ciidan oo loo geystay iyadaa ma garad
haye
waxaa kaloo hadda laga hayaa maxaabiis tiradooda ay badan tahay aan dib kasoo sheegi doono adinkuna aad ku maqli doontaan saxaafadaha qaybo kamida aad ka dhegeysan doontaan warbaahinada qaybo kamida haddeetaana ciidamada reer galmudug waxay joogaan asaabka hore meelihii lagu dagaalay wayna kasii samareen ciidanka iyagana haddee anagu wax dhimashada iyada iyo dhaawaca iyagaa saa uma buurna hase ahaatee annagu guulaha ayaan ka gaarnay dagaalkii maanta ilaahay xamdigiis ma garad waan gartay
dee awalba waxaa dagaalkaani dagaal bareer cada ee shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug oo lagu soo qaaday gaar ahaan reer galmudug ayna wadooyin garwadana ka ahaayeen maamulka ninka la leeyahay gaas reer puntland taasina anagu waanu ka dhiidhinay haddaan nahay maamulka galmudug gaar ahaan gobolka mudug meeshuu dagaalka ka socda magaalada daalkacyo waxaana kuu sheegayaa dagaalkaani ma ahan dagaal cabduuli sida uu sheegay saxaafadda iyo u sheegay dawladda federaalka ka dambaysu yidhi ma ahan dagaalkaani dagaal ay ka dambayso dawladda federaalka waa dagaal asaga uu ka dambeeyo ka anaga galmudug ahaana asagaan noo ereysan taargetka iyaguna waa cabduuli gaas ma ahan dawladda federaalka dawladda federaalka waxay meeshaan lug iyo faana ay ku leedahay ama ay imaan karto ama xukuumada ama ay ku leedahay authority lama arko dis meeshaan waxaa ka muqarimiya maamulka galmudug iyo maamulka puntland maamulka puntlandna wuxuu aad iyo jeer wadaa saxaafad af ah iyo dagaal joogtaa
waan gartay bal sharaxaad kooban inaga sii khasaaraha guud ee dagaalka saa ka dhacay
dagaalka saa ka dhacay khasaarihiisa waxaa looga qabtay ka gaaraya ilaa saddex dhimashaduna anagu inta aanu ka taaganahay meydka ilaa iyo afar iyo toban weeye ciidanka iyagu sida ay sheegayaan de anaguna waxaa naga dhintay nin dhaawuxuna waa isla labo hase ahaatee ciidamo kaleeto oo meel kale lagu qabto maxaabiisuna way jiraan dan dib baa lagaaga soo sheegi doonaa biimillahi kariim cadadkoodaoo dhamaystiran hase ahaatee annaga haddaan reer galmudug nahay waxaanu meeshaa ku gudnay laba gaari ciidanka reer puntland ay leeyihiin kuwaasoo gaariyaashaas ay kasoo gurmadeen meel xitaa aynan ahayn puntland puntland ma aha baabuurtaanaanu aragnay lagooyo waxay ahaayeen ama jubbaland bay kama ka yimaadeen ama waxay ka yimaadeen nimankaa kelinka shanaada ma ahayn baabuuree puntland lahayd ma garad waan gartay dee meeshaas waxaa ka dhacay khasaarahaas naf iyo maalka anaguna aad iyo aad baa ilaahay guuya noo gaarsiiyey ma garad kasakoo guusha aad sheeganaysaan waxaad ii sheegtay in ay jirto maxaabiis aad gacanta ku dhigteen bal maxaa caddaynaya in maxaabiistaas aad gacanta ku haysaan maxaabiistaas waxaa lasoo loo soo bandhigi doonaa tiviyada iyo saxaafadaha caalamka biimillahi kariim dib aan laydin kala socodsiin doonaa iyadoo laaiso wax kasoogi kara ma ah hooseedayaa lasoo dhigi doonaa annaguna haddee ma haddaanu ka hadlay gobolka iyo maamul ahaan galmudug indhaha ka karsan mayno handadaata ay wato puntland dee waanu iska cabin doonaa ilaahay idankiis marnaba ka joojin mayna dagaalka waanu kusii wadaynaa biimillahi kariim halka ay diidayahay ilaa ilaa ay ka ogolaadaan maamulka soomaaliyeed iyo reer galmudug ilaa ay ka qirtaan inay yihiin dad jiritaankooda jira amniyada kule dalka soomaaliya ilaa ay qirtaan ka daymayna dagaalka waanu kusii wadaynaa biimillahi kariim wax waawaan iyo dambayto aanu ka gelaynaa ma aan la gelaynaa reer galmudug ma jiraan reer puntland ma jiraan wax damba waawaana oo aan la gelaynaa reer puntland ma jiraan waan gartay shacabkan ku sugan magaalada galkacyo ee lagu dul dagaalamayo dhibaatado badan ayaga ay soo gaarayaan idinka labada maamul haddaad tihiin aad ka sheeganaysaan guul marba anigu hebel waan reexnay hebel waan reexnay bal maxaas dan ah ad u haysaan shacabka maadaama dadka dhammaanaya dadka waxyeelada soo gaarayso ay yihiin shacabka meesha ku nool shacabkan wuxuu ilaahay ku kagalay u baxaayaan ilaahay baa u kasay in korkooda lagu diriro annaga galmudug ahaanuna dee waa u dhibrinay intaasoo goobaan waawaaniya ka galnay guddibaan usoo dirnay golaha wasiirada yimid golo dhaqan baa tegay waxna waa laga qaban waayo xitaa ilaa federaal baa waxaa u dirnay bak ilaa dawladda etoobiya waxaa u dirnay bak dee taasi jixinta oo beesa caalamka ay ka qabatay amaba dowladda federaalka ma jirto buntlandna waxay ka qabatay intaa ma jirto annagu shacabkayagii gobolka mudug ee galmudug wuxuu haatan diyaar u yahay inuu iska dhuhiyo cadowga reer buntland maxaa idinka hortaagan labada maamul haddaad tihiin inaad wadahadal qaadataan oo aad u dhimrisaan shacabkiina horda u diiday reer puntland annagu ma doonayno maamul dambayso oo nasoo gargalaaya nasoo dhexgalaayo ma jirto maca beesa caalamka iyo dowladda federaalka annaguna dagaalka waa ku sii wadaynaa reer puntland daalim abidkayaga ma garan waan gartay madaxweynaha puntland cabdulle gaas maanta oo dagaalka galkacyo ka hadlay wuxuu ku eedeeyey dowladda soomaaliya inay ka dambeyso dagaalkan ka dhacaya galkacyo adig waxaa tidhi dowladda soomaaliya kama dambeyso maamulka puntland ayaa ka dambeeya bal arrintaas see isku qabanaysaa waa cudiyeysi waa cudiyeysi u cudiyeysanayo midhaa xurgubbay ka dhacaysa dowladda federaalka iyo cabdulle cabdigaas dagaalkan wuxuu ka dhaceeyaa puntland iyo iyo galmudug adduunkuna waa ula socdaa ayadaa maalinna waxay nagu tiimbareynayeen shabaab oo ciidamayadeedii maraykan bay u adeegsadeen maalinka maanta ayaana ayagaa handaraad soo wada sidaan kuu sheegay dagaalkana waa ku sii wadaynaa daayin abidkeen mana ka doonayna reer puntland wax nabad iyo waawaana weligana heshiis dambeysana dhex mari maayo daalkacyo ayadaa ama annaga ciddaa u haraysa
haye xalka ugu dambeyn oo aad isleedihiin waad haysiin ama aad uga baaqaysiin shacabkiina waa maxay
shacabka iyaga waxaan ku baaqaynaa inay reer puntland iska dhixiyaan inta gabar gabadheeda ay nooshahay ama naftooda ku jirto shaksi ka mid oo reer galmudug in puntland la iska dhixiyo maantana waa cadow ummadda soomaaliyeed in loo aqoonsado inay alqushaas iyo shabaab iyo intaba eeyihiin ayagu inta in badan bay alqushaas iyo shabaab nagu timareeyeen haatanna ayaga waxaan ukoonsanaynaa haddaan nahay reer galmudug puntland oo dhan inay yihiin alqushaas iyo shabaab iyo ugs iyo wax daran ma garan